ku dhowaad saddex iyo labaatan milyan iyo bar qof ayaa la sheegayaa inay hadda haysato cunnoyari iyo hubanti la-aan geeska afrika guud ahaan dadkan ayaa isugu jira toban dhibic toddoba milyan oo qof oo ku nool soomaaliya kenya ethoobiya iyo gobolka karamoja ee dalka uganda inkastoo dadkan ay cunnoyaraantu haysato ay ka yaryihiin tii sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobanka oo ahayd shan iyo toban dhibic saddex milyan haddana waxaa jira inay aada u sarreyso khatarta inay xaaladda kasii dari karto maadaama la saadaalinayo in roobabka da-aya ay yaraan doonaan sidoo kalena waxaa dib u dhici doona xilli roobaadka la filayey roobabkan daahe ayaa durbo saameeya dhulka oo sii qalalaya maadaama horeyna ay u yaraayeen roobabkii oktoobar iyo diseembar sanadkii hore da-ay dadka ka faallooda arrimahani waxay sheegeen in roobabkii bartamaha abriil ay ahaayeen kuwo aada u yar waxaana xaaladdu ay noqotay tii ugu qalalay tan iyo sanadkii kun sagaal boqol kow iyo siddeetankii meelaha qaar sida koonfurta kenya inta badan soomaaliya iyo weliba gobolka soomaalida ee ethoobiya iyo qaybo ka mida uganda saadaasha roobabka la filaya abriil shan iyo tobankeedii ilaa iyo mey kow iyo soddonkeeda ayaa waxay deegaanadaasi heli doonaan roobab ka hooseeya intii horey ugu di'i jirtay yaraanshiyaha roobabka di'i lahaa ee bishan aynu ku jirnay abriil ilaa iyo mey ayaa sii kordhiya cabsida laga qabo cuno yaraanta iyo dhaqaaqa xoolaha kuwaasi oo sii yaraan doona bilaha juun ilaa iyo oktoobar waqooyi bari ee kenya koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo koonfur iyo bariga ethoobiya waxaa la filayaa inay hoos u dhacdo dhaqashada xoolaha dhulka oo qalala iyo kulayl daran oo halkaasi laga dareemay bilihii janawari ilaa iyo maarj aynu kasoo gudubnay ayaa keenay inay kasii darto xaaladda xoolaha iyo biyaha oo yaraada meelaha qaar waxaana taasi ay saameyn ku yeelatay awooddii waxsoosaarka xoolaha ee ahayd caano in ay yeeshaan waxaana ay xoololaydu daaq la goobayaan hadda xoolahooda roobabka la filaya bisha abriil ayaa noqon doona kuwo xaaladda lagu qiimeyn doono warbixinta waxaa kaloo ay sheegtay in colaadda meelaha qaar ka jira ay kaga sii dartay dalka ethoobiya xaaladda abaaraha warbixintan ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in xuduudda kenya iyo uganda oo ah meel markaasi hadda waxoogaha daaqla ay noqon karto mid ay colaadi ka dilaacdo marka ay xoololaydu halkaasi isugu yimaadaan daaquna uu noqdo mid aan ku filnayn waxsoo saarka beeraha ayaa sidoo kale lagu sheegay warbixintan inay hoos u dhici doonto intii sanadkii hore dalalka soomaaliya kenya iyo ethoobiya intaba saadaa la sameeyey sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka ayaa lagu sheegay inay muujinayso in xaaladda nafaqo ee gobolka ay tahay mid aada walwal u leh iyadoo la filaya inay kasii darto bilaha soo socda kooxaha cunnada iyo nafaqada ka shaqeeya ayaa ku talinaya in si deg dega loo sameeyo qorshayaal isku xiran oo dowladaha ay arrimahani quseysay deeqbixiyaasha iyo qeybaha kale ee bulshadaba inay si deg dega uga jawaabaan xaaladda kasii daraysa ee cunnayarida iyo nafaqada iyadoo tallaabooyin arrimahani laga qaado ay muhim u tahay loona baahan yahay in kuwaasi ay noqdaan kuwo deg deg ah warbixintan ayaa ugu dambeyn lagu xusay dhowr arrimood oo u baahan in xaaladda wax looga qabto kuwaasi oo ay kula taliyeen hay-adaha gargaarka iyo dowladuhuba in ay si dhaqsiyaha u fuliyaan si looga hortago macluul dadka soo wajahda ugu dambeyntiina warbixintu waxay sheegtay inay waaye aragnimo hore ay u arkeen labadii kun iyo lix iyo tobanka iyo labadii kun iyo toddobiyo tobanka ay ku ogaadeen in tallaabooyinka ka hortaga ah ee hore loo sii qaado ay markaasi faa'iido badan u leeyihiin bulshada islamarkaana ay yareeyaan dhaqaalaha ku baxa gargaarka bini-aadannimo markay abaaruhu dhacaan kooxaha cunayarida iyo nafaqadarrada ka shaqaynaya ayaa si dhow ula socon doona xaaladda waxaana ay warbixin ka dhiibi doonaan tobankii cishaba mar xaaladda cimilada cunnada iyo nafaqada hadba meesha ay joogto